murtax xasanow sidaad la socotaba markii labaadee aanu maalba nimaadno xafladahanna waxay ka mid yihiin xafladaha lagu dirdirgelinaya xisbiga maadaama wakhtigii doorashadu kaabiga inagu soo hayo lix bilood wax ka yar uu ku siman yahay marka habeenkii hore waxay ahayd soo dhoweyntii taageerayaashii xisbiga waddanikii soo diga rogtay ee garabkii muumiseed oo guddoomiye xuseen uu ka soo wareegey caawana xafladdani waxay daaran tahay garabkii jamaal cali xuseen oo annana iyagana aannu soo dhoweynayno waxaa kaloo iyana ku lifaaqnaa inaannu dhisno garabkii haweenka ee gobolka victoriya marka aad baan uga mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaalaha leh ee olweys reer maalba noo soo dhoweeyeen iyo mas-uulka xisbiga xuseen caafi xasan aad iyo aad baad mahadsan tahay bal xaqiiqan arrintaan u nimid waxay ahayd halkanii sidaa uu sixi sheegay inaannu garabkii ucud ku soo dhoweynno xafladdani isla markaana aanu dhisno gobla muhiimaddaydu xusbiga kulmiye goba qaybihiisa kala duwan bilxaqiiqanna si fiican bay noogu dhacday waxaan leeyahay kulmiye dhammaan austreeliya u diyaargarooba doorashadii baa soo socota bariya galbeed meesha joogtaanba u diyaargarooba xusbiga waddanna waxaan leeyahay dee waddanka asaarka iyo xaaladduna halkay marayso waxaan odhan lahaa ina waxay idin wanaagsaneed ogolaataan in laga badiyey si ayna kharash badan inooga khasaareen waad mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah xuseen xasan caafi waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee magaalada melbourne ee australia runtii xafladdan caawa waxay daaran tahay soo dhoweynta garabkii jamaal cali xuseen oo ku soo biiray xisbiga talada haya ee kulmiye arrintaasay u dhacday wafdigan sharafta leh iyaguna nooga yimi sidnina waxaynala xoojinayeen xafladdan laftarkeeda ayay nala xoojinayeen xisbigii kulmiyana waxaad mooddaa inuu magaalada malban ama gobolka victoriya inuu la wareegey oo xisbi hore waxaa jiray xisbiga waddan la idhahda ayaa halkan ka jiray xisbigii maanta waxaa kala wareegey xisbiga kulmiye oo yeeshay garabkii haweenka garabkii dhallinyarada iyo maxaanku dhahdaa garabkii maamulkaba yeeshay marka xafladdaas caaw taasaan u qabannay waxaanan rajaynayaa in xisbiga talada haye uu maarata doorashada soo socotana la filayo in la qabto maxaanku idhaahdaa koob iyo tobanka bisha nofembar waxaan rajaynayaa inuu ku guulaysto xisbiga talada haya ee kulmiye markaa sidaasaannu caawa xafladdan u qabannay adigoo ka socda s b s-na aad iyo aad baan kuu salaamayaa xasan waanad mahadsan tahay oo markii horgaysaan ka hadla s b s waxaan u nimna howl shaqo annagoo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye guud ee austreeliya xasan axmed maxamed halac structureka xisbiga ayaan dhisaynay uun oo expansion ku samaynaynay gobollada victoriya oo markii labaadaan soo noqonno miitino badan baan galnay structureka dhallinyarada xisbiga kulmiye ee victoriya structurekii gobollada haweenka xisbiweynaha haweenka victoriya iyo kii guud baan wadnay ee victoriya markaan ka dhammaysanno tanna waxaa weeyaan waxaannu ku xijin doonaa beert western australia structurada gobolladao dhanna wax xisbigu u dhisan yahay natural marka xisbiyada la dhisayo in waddankaoo dhan la gaadhsiiyo ay muhiim tahay inta doorashadu dhicin baan filaynaa inaan waddankao dhan soo koobno aad baan kugu mahadinaynaa waanana guulaysanaynaa insha allah kulligeenba bismillahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa canab daahir bulaale waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenkii garabka haweenka ee xisbigii ucud hase yeeshee aan iska casilay sanadkii hore dabayaaqadiisii bishii oktoobar markaa muddo markaan indhaindhaynayey ayaa waxaan go'aan ku gaadhay maadaama xisbigan intaasoo dhan ku soo jira anoo muddo la soo shaqaynayay xisbiga ucud ahaanayna dee koley toole madaxdiisii sare haddana koley toole maalintii dee wixii aan ku raacay way socon weyday hase yeeshee koley toole imikana dee kama fogiyo koley toole xisbiga kulmiye haddaan galo na iminka kama fogi koley toole oo xisbiga kulmiye waxaan koley toole ku doortay waxaan markaan arkay xisbiga waxqabadkiisii xisbigaasoon la kala lahayn xisbigaasoo yacnii annaga iila ekaaday xisbi maanta ahaan ah xisbiga dee aan is odhan karo waa waa muxuu ahayey waa xisbi yacnii lagu hiran karo koley toole anigu sidaan aaminsanahay koley xisbiga kulmiye waan ku soo dhaweynayaa cid kasta oo kusoo maxay tiri kusoo biiraysa gacmo furan baan kusoo dhaweynayaa anigu waxaan ahay garabkii hani cilmi fariid baa la yidhaahdaa waxaan ahay garabkii axmed muumiseed waxaanay taageerayaashii ugu cuslaa ee muruq iyo maalba u huray maxay ahayd xisbiga waddani ee ku tacab khasaaray diyaaraddii meel la fadhiisan weyday ee erboorka weyday nagu noqotay iminkana waxaan u soo digarogtay xusbiga kulmiya aad baanaan ugu faraxsanahay waxaan ku duurtay daacadnimada waxqabashada ee, iyo intii ka sii badan insha allah magacaygu waa mine cali saleebaan waxaan ahay garabkii nuyuucud ee ku soo biiray xusbiga kulmiye caawa maasha allah waanu ku faraxsannahay sida wanaagsan ee naloogu soo dhabe- dhaweeyey xusbiga kulmiye boqolkiiba boqol waanu ku faraxsannahay aadna way u mahadsan yihiin guddoomiye xasan maxamed halac iyo maxamed yuusuf iyo dhammaan tood qolooyinkayagaa nooga yimi sidney ee xusbiga kulmiye aad iyo aad waan idii wada salaamayaa dhammaantiiba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu asalaamu calaykum xagga waxaan ka salaamayaa ah, ummadda somalilan anigoo nima cabdi xasana waxaan caawa ku faraxsanahay inaan ku soo biiro xusbiga kulmiye anagoo u malayn doonaa yacnii una haysta kalsooni weynna ku qabaa inay yacnii somalilan ay noqon doonto dadkii hormood u noqonaya Een, waxaanan ahay xubinta een, dhallinyarta hoogahaynta marka waxaan rajaynayaa guulays guul baan u rajaynayaa xusbigan xagan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda somalilan magacayga uu yahay nasiim maxamed ow axmed waxaan ahayna gudoomiyaha am, dhallinyarada somalilan am, kulmiye marka insha allah waxaan u rajaynayaa guul dambe am, xusbiga kulmiye bismillahi raxmaani raxiim anigoo guddoomiyaha sydney new south wales ah abuur yuusuf xirsi waxaan doonayaa inaan hal- halkan aad iyo aad uga mahadnaqo um, sida quruxda badan leh sharafta leh ee ay reem walba noo soo dhoweeyeen Uh, markii labaad mar horeo nimidna si aad u wanaagsan baa noo soo dhoweeyey magana ka sii daran annaga oo sydneya waxaanu doonaynaa inaan ku casuuno Een, insha allaahu inaannu kolley sidiina dee gaari doono in kale mooye waxaanu talagaraynaa inaannu talow bal xafladiinanu kala samayno iyadoo ay soo dhowdahay ee, garabkii sidniyo aanu samayn doono maadaama ay madaxdii xaggan joogaan aanu rabno inay xaggaa yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiye xuseen dumarka ee, maalban ee, madaxda dumarka ee, ucud iyo waddaniba ka soo galay aad baan u soo dhoweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu